الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا سورة المنافقون مدنية suuraddaani waa madani aayaadkeedu waa koob iyo toban aayadood waa suuradda lixdan iyo saddexaad suwarka qur-aanka waana cimrigii nebigu ku dhintayba lixdan iyo saddexdaas aayadda u dambayso aan gaari doonno markay soo degtay nebiga cimrigiisuna intaa ahayd intaas uu ahaa ayaa nebiguna calayhi salaatu wasalaam sidaas ku dhinto sanadkaa u dambeeyo xajka uu yimidna waa isagii nebigu lixdan iyo saddex neef oo geela gowracay calayhi salaatu wasalaam nimankaa munaafiqiinta la yidhaahdo dumarna waa leeyihiin kooxda munaafiqiinta ayaa suuraddu aada uga hadlaysa ilaa suuradda magacaanba loo bixiyey ilaa daahii iyo asturkii baa laga qaadayaa munaafiqiinta niman dhib badan wey cadaab danan bay leeyihiin ina almunaafiqiina fi darki lasfali min annaar بسم الله الرحمن الرحيم إdaa jaaءaka markay kuu yimaadaan nebi allow almunaafiquuna kuwa munaafiqiinta markay kuu yimaadaan oo majliskaada ay soo xaadiraan sida ninkii la dhihi jiray cabdullaahi bnu saluul oo kale iyo kooxdiisii qaaluu waxay odhanayaan nashhadu waxaan qiraynaa innaka adigu la rasuulullaahi ilaahay rasuulkiisa inaad tahay waa adkeeyeen hadalka inna bay isticmaaleen oo la rasuululaantaas baa iyana sidoo kale ta'kiidkeenis saa inaad tahay baanu qiraynaa innaka la rasuulullah wallaahu ilaahayna hadda walxal allaahu yaclamu og yahay inna wallaahu ilaahayna yaclamu waa mid og innaka adigu la rasuuluhu rasuulkiisa inaad tahay nabiy llaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam jumla ictiraadiya la yidhaahdaa waxa weeyaan ilaahay waa mid og innaka la rasuuluh wallaahu ilaahay yaclamu mid og weeye ya innaka la rasuuluh wallaahu ilaahay yashhadu waa mid ka markhaantiya ina almunaafiqiina kuwa munaafiqiinta lakaadibuuna iyagu hadday inna iyo laamta isticmaaleen iyagana waa loo isticmaalay wallaahu yashhadu ina almunaafiqiina lakaadibuuna baa layidhi waxa weeyaan waxa lagu beeninayo hadalka waxa weeye markay iyagu leeyihiin waxaanu markhaanti ka nahay innaka la rasuulullaahi ilaahay inuu rasuulka ilaahay yahay iyagu say u sheegayaanoo hadalka u adkaynaya waxa weeye afkana waanu ka niri qalbigana waa ka aaminsanna waxa lagu beeninaya marka waxa weeye inaysan qalbiga ka aaminsanayn ee inuu nebigu la rasuulullaahi inuu yahay maaha midda la diidayo oo wallaahu yaclamu waaba innaka la rasuuluhu taas jumla ictiraadiyaaba la keenaba laakiin wallaahu yashhadu ina almunaafiqiina lakaadibuuna waxa weeyaan inaan qalbigooda iyo qowlkoodu wada socon ee aysan qalbiga ka aaminsanayn rasuulnimadaada afka keliyay ka sheegayaan munaafiqiin inay yihiin baa lagu sajalo lagu calaamadiyey ittakhaduu way yeesheen kuwa munaafiqiintaa aymaanahum dhaarahooda junnatan gaashaan ayay ka dhigtay fasaduu dadkii waxay ka duudeen oo ka manciyeen can sabiilillaahi ilaahay waddadiisa iyo jihaadkii iyo iimaankii nebiga la rumaynaya calayhi salaatu wasalaam ayay dadkii ka hor istaageen iyaguna taas bay waxay ka dhigteen gaashaan dhaarahooda inay mu'miniin yihiin oo islaam yihiin oo tukanayaanoo taas bay gaashaan ka dhigteen innahum iyaga saaa waxaa xumaaday maabaa xumaaday kaanu ay ahaadeen kaanu ay ahaan jireen yacmal kuwa camal fal kaanu ay ahaadeen yacmaluuna sancadooda qabuxa camaluhum wa saniicuhum waxaa xumaaday camalkooda iyo saniicooda iyo sancadooda ayaa xumaatay weeyaan marka saaa waa bisa oo kale xagga macnaha fii iraadati dam cay marka looga marka loo socdo isku si un weeyaan daalika arrinkaas oo arrinkee ah dhaartaa ay been ku dhaaranayaan iyo dadka waddada ilaahay ka hor istaagayaan biannahum bisababi annahum weeye iyagaa aamanuu rumeeyey carabaday ay ka rumeeyeen afka iyo carabka iimaan bay kaga dhawaaqeen umma dabadeedna kafaruu way kufriyeen oo way gaaloobeen oo qalbigooda wax iimaan oo ku jira ma jiro macnaha weeyaan mu'miniinta markii u yimaadaan bay iimaanka ku dhawaaqayaan fa dubica waa la khatimay calaa quluubihim qalbiyaashooda waa la daboolay oo fahum iyagu laa yafqahuuna ma fahmayaan oo ma garanayaan khayrka iyo iimaanka ma garanayaan waxa wanaagsan iyo waxa xun ma kala soocayaan qalbiyadoodii baa markaa la daboolay wa idaa ra'aytahum markaad aragto kuwa munaafiqiinta ah tucjibuka nebi allow waxaa ku yaabgelinaysa ajsaamuhum jirarkooda ayaa ku yaabgelinaya muuqaalkooda iyo majlis buuxintooda iyo golo fariisigooda iyo haykalkoodu niman dhaadheer oo qurux badan oo waaweyn oo noocaasa weeyaan muuqaalkoodu waa sidaas wain yaquuluu hadday qowlaan oo hadlaan oo ay kalaamaanna tasmac waa dhegaysanaysaa liqowlihim qowlkooda qowlkoodu waa macaanya waa loo dheg raaricinaya fasaaxadooda iyo carabkooda furfurnaantiisa waa niman laga yaabay ninkaas ibnu saluul la yidhaahdo baa ra'sulmunaafiqiin ahaa ninka u jir weynoo ugu faseexo badanoo ugu carab furan ayuu ahaa iyo laba ninoo kale ka'annahum waxaaba moodaa waaba iyagoo khushubun tiirar ah khushubtaasoo musannadatun la tiiriyey sidaan ha u qurux badnaadeyne nafac la'aanta iyo faa'iida la'aanta waxaa moodaa tiirar meel saa loogu tiirsha tiirku nafac wuxuu leeyahay markii uu dhismo ku dhex jiro derbi ku dhex jiro ama guri hayo ama saanqaaf yahay mararkaasuu nafac leeyahay laakiin tiirar haddii qurux badan la keeno meel layskaga tiirsho waxba tari mayaan tiirar derbi saa ugu tiirsan nimankan marka ka'annahum waaba iyagoo nafac la'aanta iyo faa'iida darrada oo khushuubun waaba iyagoo tiirar oo musannadatun la tiiriyey derbiga saa loogu tiiriyey kuwaanna muuqaalkoodu waa muuqaal ebirkiisa cilmi ma leh fahmo ma leh waxgaradnimo ma leh sidaa weeyaan xaalkoodu ka'annahum khushuubun musannada yaxsabuuna waxay u malaynayaan munaafiqiintu kulla sayxatin dhawaaq dhammaantiis calayhim iyaga dushooda inay ahto waa niman walbahaarsanoo welwelaya haddii ciidanka muslimiinta qof ka dhex qayliyo ama mid baadiya bohsado ama mid iskugu yeerayo waa baqayaan waxay ka baqayaan amaa idinka laydin fadeexadaynayaadoo arrin idinka hadlaysa miyaa soo degtay wadnahay farta ku hayaan welwel iyo welbahaar ayay la nool yihiin ilaahay wuxuu yidhi hum iyaga alcaduwu cadow ah cadowba waa iyaga ee faxdarhum ka digtoonow nebi allow waxa weeye innana waa inoo taallaa ka digtoonaada wey munaafiqiintu waa balaayo laba shaatilayaala wey afmiinshaara ah marka sirtaada ha u dhiibin xogtaada ha siin gaalada iyo munaafiqiinta iyo waxaas cadowgay xogta sii siinayaan waddankaada iyo dadkaada iyo diintaada iyo nidaamkaada oo dhanba intay xogtiisa helaan waxa weeye khayrkuuguma maqnayn shar bay ku maqan yihin qaatalahum allaahu waa jumla ducaa'iya qaatalahum allaahu allaha lacnado allahala iyadu waxa weeye allaha lacnadoo naxariista ka fogeey annaa kayfa xaggeebaa yu'fakuuna loo iilayaa xaggeebaa hanuunka looga iilayaa oo baadinimada loogu iilahayaa sidaa weeye xaalkooda waidaa qiila markii loo yidhaahdo lahum kuwa munaafiqiinta tacaalow warkaalaya yastakfir idiin istikfaar dalbeen lakum idinka rasuulullaahi ilaahay rasuulkiisu ilaahay rasuulkiisu maqfiro ilaahay haydiin weydiiye kaalaya markii la yidhaahdo lawow waxay liiliijinayaan oo dhaqdhaqaajinayaan ru'uusahum madaxyaashooda madaxay dhaqdhaqaajinayaan jees jees iyo isla weynan iyo kibir ayay madaxa la liiliijinayaan wa ra'aytahum waadna arkaysaa munaafiqiinta yasuduuna xaal ay duudayaan yasuduuna iyagoo macnaha yucriduuna jeensanaya camaa ducuu ileyhi wixii loogu yeeray wa ra'aytahum waa arkaysaa yasuduuna iyagoo jeensanaya walxaal hum iyaguna mustakbiruuna yihiin kuwo weliba iskibrinaya waxay ka jeensanayaan wixii loogu yeeray markaasay weliba iskibrinayaan waa mutakabiriin maxay iska kibrinayaan nebigu inuu u istikfaar dalbo calayhi salaatu wasalaam xaalkooda waa sidaas taas bay iskala wenyihin madaxay dhaqdhaqaajinayaan sukriyatan wastihzaan waa jees jees aayaddaana soo degtay marka aayaddu soo degtay waxaa loo yimi ninkii madaxda u ahaa ibnu saluul baa la dhihi jira hooyadiis baa magac alhayda waxaa la yidhi kaala nebiga u imow dembigaada qiro wuu ku istikfaar dalbaya madaxu inta liiliijiyoo ruuxruuxay isagoo ra'yiga inkirsanoo diidan wuxuu yidhi awal waxay dhahdeen laqad ashartum calaya biliimaani iimaan baa ii ishaadheenoo iimaan yeelaa ay dhahdeen fa aamantu waa rumeey wa ashartum calaya bian ucdiya zakaatan lahu inaan xoola siiyo zaka maalkayga aan ka bixiyo waxay tahay aanan garanayn baad ii ishaadheen waa bixiy wax kasta waa idinka yeela walam yabqa lakum maanta idinma harin ilaa an ta'muruunii ina ay amadhaan bisujuudi limuxamedin muxamed inaa u sujuudo oo u sujuud ay dhahdaan taas baa maanta iigu keyn hadhay wax kasta waa igu soo tosheen waa isoo amadheen waa idinka yeelay halkaasaa maanta marasa nin wuxuu ahaa kibir badan laakiin inkaar baa ku dhacday ilaahay wuxuu yidhi sawaaun isku mid weeye waa khabar calayhim iyaga dushooda astakfarta u istikfaar dalabtaya lahum iyaga am lam tastakfir lahum uma istikfaar dalbinaa istikfaaruka wa cadamu istikfaarika waxa weeyaan waa isku mid waa isku mid waxaa nebiga laga quusinayaa inaysan marna iimaan yeelanaynin oo ahlunaarnimo u hormadhay u istikfaar dalabtayaa ama umaadu istikfaar dalbinaa waa isku mid lan yakfir allaahu ilaahay u dhaafi mayo lahum iyaga ina allaha ilaahayna laa yahdi ma hanuuniya alqowma qowmka alfaasiqiin ee faasiqiinta ilaahay wuxuu yidhi hum iyagu kuwa munaafiqiinta alladiina kuwa weeyaan yaquuluuna ku qowlaya oo odhanaya laa tunfiquu ha nafaqayninoo ha biilinnina calaa man duul cinda rasuulillaahi rasuulka ilaahay agtiisa ahaaday xataa yanfaduu ilaa ay ka kala firdhanayaan ka kala cararayaan muhaajiriin baa maka ka yimid nebiga u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam madiina almunawara la joogaa markaas munaafiqiintu dee meeshaan madiine bay joogaan makana kufrigaa ka jiray oo gaalaa joogtay madiinana asal bay u noqotay markaas niman munaafiqiina joogay laakiin kuwa maka joogay gaalo rasmiga iyagu ahaaye markaasi waxay leeyihiin iyagii baa la hadlaya ansaarta kale waxay leeyihiin innagaa dadkan soo dhoweynay oo biilnay oo meelo ku jilnay haddii aynaan waxba siineen dee gaajo nina uma adkaysan karee way iskaga tegi lahaayeen meesha ee waxba ha bixinina xataa yanfaduu ilaahay ka kala cararaya calaa man cinda rasuulillaahi waxba ha siinina iyagu hadde rasuul uma aaminsana waa iska jees jees calaa man duul waxbaha siinina cinda rasuulillaahi ahaaday rasuulka ilaahay agtiis maaha inay rasuulnimo u aaminsan yihiin ha waxa weeyaan waa tahaakum iyo jees jees bay wadaan ilaahay wuxuu yidhi walilaahi ilaahay waxa u ahaaday khasaa'inu samaawaati samaawaadka khasnadahooda iyo walarda ardada risqiga oo dhan furayaashiis ilaahay baa haya cidow doonow siin cidow doonoo ka mancinaya waa kaas weyaan walaakina almunaafiqiina kuwa munaafiqiinta laa yafqahuuna ma fahmayaan ma garanayaan waxay doonaan bay ku hadlayaan waxba ma fahamsana yaquuluuna waxay ku qowlayaan kuwa munaafiqiinta lain rajacnaa haddaan u noqonno ila almadiinati magaaladii madiina duulaan baa hadda lagu jiraa haswadan waxa la jiraa haswatu bani lmusdaliq haddaanu dagaalkan ka noqonno oo madiine u noqonno munaafiqiin badan baa marka meesha maraysa dagaal munaafiqiin raaceen kay ugu tiro badnaayeen bay ahaayeen baa lii haswadan nimanka munaafiqiintaah markay ugu badnaayeen bay ahaayeen dagaalkaa soo galaa marka waxay dhaheen haddaan madiine ku noqonno o dagaalkan ka noqonno layukhrijanna saareen oo saareen alacazu midka casiiskaah minha madiine ka saareen aladalla midka dulligaao liitayga ah waxaa weeyaan waxay waxay dulli ku sheegayaan nebigay uga jeedaan iyo saxaabada la socota hadalka waxaa yidhi ibnu saluul alla caza isagaa isku wada magaalada isagaa haddee wuxuu ka ahaa raggii madaxda ahaabuu ka mid ahaa haddaan meeshaa ku noqonno kan sharaftale isagaa isku wada wuu ka saarayaabuu leeyahy kuwa meesha yimidoo maka ka soo haajiradoo dadkan waxba haysan saasuu ku wadaa ujeedkiisu waa intaas hadalkaa markuu yidhi oo madiine la yimid wiilkii isagu uu dhalay oo cabdulaahi la dhihi jiray odayga laftiisana cabdulahi waa la dhahaa wiil saxaabiyaho jaliil asxaabi jaliila oo cabdulahi la dhihi jiray isagu dhalay wiilkaas ayaa magaalada intuu albaabkeeda istaagay oo seefti galka kala baxay buu halkaa istaagay dadkii waa soo marayaan waa soconayaan markii aabbihii ku yimid baa wiilku wuxuu yidhi dib u noqo wallaahi maadan madiine gelayn ilaa aad dhahdid ina rasuulallaahi huwa alacazu rasuulka ilaahay baa kan sharafta badana inaa adiguna tahay kan dulliga ah aabbahii nina kama u rabo nin ilaahay rasuulkiisi diiday waxba kuma u falaye diinta waxaa la rabaa iimaanku inuu qofka dhabkay waaye kanaa isku isxignaa iyo kanaa isdhal kanaa isku tolnaha ilaahay diintiisa duminaya looma baahna sidaa markay dhacday sidii buu yidhi odaygii wiilkii nebiga u yimid wiilkii wuxuu yidhi nebi allo waxaan maqlay inaad doonaysa aabbahay inaad dishid haddaa saa samaynaysa aniga i amar anaa dilaye anaa madax ka goynay nebigu wuxuu yidhi may waa u dhimrinaynaa saaxiibnimadiisa waa wanaajinaynaa inta uu nala joogo moxamed baa asxaabtiisa laayana la dhihi maayo walilaahi ilaahay waxa u ahaaday alcizatu cizo walirasuulihi rasuulkiisana cizaa u ahaatay iyo walilmu'miniina mu'miniintana cizo iyo sharaf baa u ahaatay walaakina almunaafiqiina kuwa munaafiqiinta laa yaclamuuna ma garanayaan iyo laa yafqahuuna tafanun hadba yari baa lagaaga cabiray sidaas bay arrintu ahay marka nimankaa munaafiqiintaayoo niman aada u dhib badanna waa ahaayeen oo shar badan ayay ahaayeen marka waxaaba la tilmaamayaa qaswadaas banilmusdaliq dadku meel biyaha bay xoogaa intay isku soo ciriiriyeen baa waxaa meeshii iriiri ku ciriirigii dhex mara jahjaah binu saciid oo ahaa nin shaqaalaha ee cumar binu khadaab lahaa iyo sinaan aljuhani oo ninkan cabdullaahi bnu saluul u ahaa ma garanaysaa xaliif sidaa markay dhacday jahjaah ninkii wuxuu dharbaaxay ninka munaafiqa la socday kii la dharbaaxay waa carooday yaa lalansaar buu yidhi saxaabigii kalena yaa lilmuhaajiriin buu yidhi cabdullaahi bnu saluul baa loo sheegay wakaasuu yidhi aw waqad facaluuha oo maantana masaasi nagu sameeyeen nimanka aan soo dhoweynay wallaahi tusaalahanaga iyo iyaga tusaalahoodu maaha buu yidhi ilaa hadda ka hor ninkii yidhi sow yidhi oo kale mooyaane oo maxay ahayd sammin kalbaka yakulka aygaada cayili ha ku cune aygaada cayili ha ku cune baana haysata bayidhi maanta kuwaan soo dhoweynoo waxtarnay baa xoog nagu yeeshay oo na dharbaaxaya oo na laynaya maanta markaasuu yidhi haddaan madiine u noqonno layukhrijanna alacazu min hal adalla acaska isagaa isku wada mase ahee ma tiid weeyaan nin maqlayaa nebiga u sheegayoo nebiga markii loo sheegay isagii baa loo yeerayo isagiina waa dhaartay wallaahi inaanan dhihin buu yidhi ma dhihin buu yidhi saxaabigii welbahaarsan warka soo sheego isla wixii aad tiri ninkii waa kan waa dhaartay waa lagugu beensh baa qur-aanka la soo deji yaquuluuna baa waxay dhahayaan lai rajacnaa ilalmadiina tabtii laga soo sheegay baa qur-aankii ku soo degay oo la tilmaamay arrinku marka sidaas ayuu ahaa baa lagu leeyahay qaala tacaala ilahi wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka laho kuwa iimaanka laga helayo laa tulhikum yaysan idin mashquulinin amwaalukum xoolihiinna walaa wlaadukum ilmihiinnu yaysan idinka mashquulin can dikrillaahi ilaahay dikrigiisa iyo xuskiisa muminiinta waxa leey gaalada iyo munaafiqiinta ha isku shabihinina ilmihiinna iyo xoolihiinna ha ku mashquulinina xuska ilaahay ha kaga mashquulinina faraa-isha ilaahay idin saaray salaad iyo zako iyo xaj ha kaga mashquulinina sida munaafiqiintu ay sameeyeen oo kale oo waa maxay xoolihii xoolahan kobci ha bataan waa ay ku raaxayso tiradooda caruurtii sidoo kale iyo fiirfiirintooda iyo iyo eegmadooda iyo masaalixdooda keliya laga shaqeeyo iyo waxaasaysan idinka mashquulin waman yafcal qofkii sameeye daalika arrinkaas faulaa'ika kuwaas mantaa bman bimacnaa jamcihi hum iyaga alkhaasiruun ah kuwa khasaaray qofkii adduunyadu ka mashquuliso daacada ilaahay iyo cibaadada ilaahay oo xoolihii iyo awlaaddii ku mashquula waa kuwa khasaarada meesha u kaamilsan ka gaaray wax liitoo dhammaanaya oo awlaad iyo xoolo ah bay doorteen wax baaqi noqonaya oo weyn oo weligii jiraya guriga rismigaa ah bayna ka doorteen marka innagii baaba laynala hadlayaa qof kastooba weeyaan laa tulhikum amwaalukum walaa awlaadukum can dikri illaah xuskaa ilaahay haka mashquulinina waman yafcal daalika fa ulaa'ika hum lkhaasiruuna bal arag khasaaradaas intay laagta wa anfiquu bixiya mimaa kii xaggiisa wax ka bixiya rasaqnaakum aan idinku arsaaqnay xaggee ku bixinaysaan fii mardaat illaah xoolahan aanagaa idin siinay idinka ma aha nasiibkiin iyo awooddiin iyo xirfaddiin maaha annagaa idin siino idiin dhibnay wax ka bixiya min qabli an yaatiya ou yimaado horteed min qabli an yaatiya ou u yimaado horteed axaddakum midkiin almowtu dhimasho min qabli an yaatiya intuusan u imaan horteed axadakum midkiin almowtu dhimasho qofka intaan dhimasho u imaan horteed waxa loo dhiibay waxa ka bixi xaaladda ixtidaarka qofka nafta ku soo xaadidho intaan la gaarin ka hor wax la baxo markaa dad badan baa wax bixiyo hebel waxaasuu leeyahay hebel waxaasaan siiyey hebel waxaas yidhaahda war ka hor wax bixii oo fa yaquulo uu yidhaahdo markaas naftu dhibayso rabbi yaa rabbi rabbigayow lowlaa akhartanii haddaa ay dibdhigi lahayd yaa idibdhig ilaa ajalin ajal qariibin dhow wuxuu ogaada inuu dhimanayo alla ma ii kaadis wakti yar ilaa ajalin qariib waa maxay zamanin qaliil wax yar oo fa asadaqa qirada hadda akhrido aan sadaqayso oo waa kun aan ahaado min asaalixiina kuwa wan wanaagsan baladowfis inaan markaa wax la baxo wixii ugu baaqday oo aan ka mid noqdo dadka saalixiintaha ee wanaagsan taqiyan saalixan aan noqdo ibnu kaiir wuxuu yidhi kullu mufridin qof kasoo gaboodfal sameeyey yandamu cinda alixtidaari marka lagu soo xaadiro qoomamoonaya faraha qaniinaya wuxuu su-aalanayaa duulal muddati muddada in loo dheereeyo liyastadrika maa faat wixii ka tegayso usoo haleeshado walaakina hayhaata yaa hayhaat hayhaat ay bucuda wey isma arkaya walan yu-akhir allaahu ilaahayna ma gadaal marinayo nafsan naf nafay doontaba ha noqotay idaa waqtigii jaa-a ajaluhaa ajalkeedu uu yimaado nafba haddii muddadeedu timaado ilaahay ma gadaal marinayo wakhtigii loo xariiqay mar haddii la gaaro sababtou doono ha u dhinto cumrigiisii lama kordhinayo muddadiisii baa timid waxaa marka laisku baraarujinaya war intaan taa la gaarin acmaasha daacada ee khayrka ku dadaala qofkii inaan dhimashadii ku imaan oo wakhtigii ka dhammaan isagoo gaboodfal sameeyey rabbi la kulankiisna aan u diyaargaroobin intaan la gaarin khayr sameeye wallaahu ilaahayna khabiirun weeye mid hoos u og bimaa waxa tacmaluuna aada camal fanaysaan muطalicun wa caalimun ilaahay mid daalacanayo caalimku ah weeye biacmaalikum acmaasha aad la imaanaysaan oo min khayrin aw sharin ah wa mujaaziikum calayha ilaahayna waa mid idinku jazaynaya oo idinku abaalmarinaya taa weeyaan taasna sidaas bay ku imaanaysa marka ibnu cabaas wuxuu yidhi man kaana lahu maalun qofkii maal leh yuballiquhu xaja beyti rabbi rabbigiis beytkiisa inuu u xajiyo gaarsiinaya xoolo guriga ilaahay uu ku tegi karo qofkii leh ow tajibu calayhi fiihi zakaatu ama xoolo zaka ka waajibtay qofkii leh ama xoolo uu ku xajin kara haysta oo falam yafcal aan samayn sa'ala wuxuu weydiistaa alrajcata celin cinda almowti markuu sii dhimanayo dadka dhihi doona ilaahuna celbigu qofkaa ka mid noqonaya aan soo xajiyo aan sakada soo bixiyo iyo wixii la mid a faqaala rajulun ya bna cabaas nin baa wuxuu ku yidhi warayna cabaas cabdullaahi bnu cabaas itaqi illaaha ilaahay ka yaab fa innamaa yas'alu rajcata noqoshada waxaa su-aalanaya oo keliya alkufaaru gaalada gaaladaa dhahaysa ilaahay una celiye yaa lowlaa akhartanii ilaa ajalin qariibin gaalada weeye maaha dadkaas iimaanka leh faqaala wuxuu yidhi ibnu cabaas saatluu calaykum waxaan idinku dul akhrinayaa bidaalika arrinkaas qur'aanan qur-aan baan idinku dul akhrin mar haddii qur-aan la akhriyana warki waa dhammaad arrintii ka hadlaya wuxuu akhriyey wa anfiquu mimaa rasaqnaakum min qabli an yaatiya axadakum اlmowt fayaquula rabbi lowlaa akhartanii ilaa ajalin qariib taas buu ku dul akhriyey darsigeenu intaasuu ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam biاsawaab